wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartag ayaa xariga ka jiray xarunta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo laga furay degmada daynila gobolka banaadir xaruntan cusub ayaa loogu talagalay in lagu bixiyo adeegyada socdaalka jinsiyadaha iyo baasaboorada si loo fududeeyo helitaanka adeegyada ay u baahan yihiin dadka deegaanka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa wuxuu ka warbixiyey sababaha keenay in xaruntan laga hirgeliyo degmada daynila ee gobolka banaadir degmada dayniile waxay ka mid tahay degmada daafaha magaalada ku yaal ay ka mid tahay taasoo micnaheedu ay tahay waa degmooyinka loo baahan yahay in adeega loo daadajiyo maadaama magaalada toban kilomitir qaybo ka mida ama ka badan ay u jirto keligeedna maaha degmooyin fara badan oo saasaa jira mar kastana haddii aada fiirisid soomaaliya deegaanada ama dadka sida ay u helaan serviska dowladda ayay dowladda ugu kala taageero badan yihiin tusaale degmooyinka daafaha magaalada ku yaallo iyo kuwa gudaha ku yaalla badanaa kuwa gudaha ku yaalla ayaa ku taageero badan dowladda wax kalena maana waa serviceka helayaan marka serviceka in la soo daadajiyo oo dadka guryahooda loogu keeno waa waajib naga saaran weliba insha allahu tacaala xildhibaanada ay waxay ku howleyihiin in halkan laga qaato warqadda sugnaanta iyo dhalashada iyo c i d da intaba haddii laana insha allah intaa kadib anu waxaan is leeyahay shaqooyinka aan bilownay markii la magacaabo kadib si guud meel fiican ay noo marayaan waa ogahay shacabku inay culaysa nagala kulmaan arrimaha kabedelka laakiin heshiisyadii aan interbool la galnay iyo shaqooyin kale fara badan oon qabanay iyo dadaallo aan muujinnay oo aan hay-adda kor ugu qaadnay siyaasaddeeda iyo tayeynta baasboorka waa hadda adduunyada laga dareensan yahay waaye sharaf ayaa noo daaro runtii maanta meesha aan joogno wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo dahfuray xarunta ayaa xusay in furitaanka xarunta daynil ay qeyb ka tahay qorshaha dowladda federaalk ee lagu ballaarinayo adeega la talinta socdaalka iyo jinsiyadaha iyo baasboorada si loo yareeyo culayska saaran xarumaha dhexe loona dhowro xuquuqda muwaadiniinta agaasima adiga iyo haddii la yidhaahdo wax walba taariikh waa laga tagaayo adiga iyo howlwadeennadaada waxaan idinka codsanayaa adinkoo la kaalmaysanahaya hay-adaha kushkale in magaalada muqdisho la gaarsiiyo inta la gaarsiin karo oo lama ah haddii ilaahay geeda in magaalada muqdisho la gaarsiiyo inti la gaarsiin kara oo maxaa la yidhahdaa adeega loo loo dhaadhicin kara maadaama ay afar milyan oo shacab u baahan adeeg ay muxuu ahaa ku nool yihiin